magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan xalay ku hoyday wafdi uu hogaaminaya madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud wafdiga madaxweynaha ee ku hoyda magaalada beledweyne ee xarunta gobolkaasi hiiraan ayaa la sheegay in xalay kulamo gaargaar ah ay la qaadanayeen odayaasha dhaqanka iyo weliba waxgaradka gobolkaasi hiiraan madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo kulamadaasi gaargaarka ah la qaatay waxgaradka iyo odayaasha gobolka hiiraan ayaa sheegay in ay muhiim tahay in dowladda federaalk ee soomaaliya ay taageerto islamarkaana ay waajib tahay inay ka shaqeyso dhismaha maamulka hiiraan iyo shabeellaha dhexe madaxweynuhu waxa uu sheegay in ajantaha dowladda uu ka mid yahay dhismaha hiiraan iyo shabeellaha dhexe ka hor inta xilka uusan baneynin ama waqtigiisa inta uusan ka deginna in dowladdiisu ay ku dadaaleyso inay hirgeliso dhismaha maamulka hiiraan iyo shabeellaha dhexe madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sidoo kale kulamo gaargaara la qaadanayay odayaasha iyo waxgaradka gobolka hiiraan waxaa la sheegay in kulamadaasi inta badan diiradda lagu saaray sidii odayaasha gobolka hiiraan iyo waxgaradkoodaba ay u tegi lahaayeen magaalada jowhar halkaa oo la doonaya in dib mar kale loogu bilaabo shirka maamulo sameynta hiiraan iyo shabeellaha dhexe odayaasha ayaa waxay madaxweynaha hordhigeen sida la sheegay qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin in si siman loo qeybsado ergooyinka ka qaybgalaya shirkaasi oo ay sheegeen in beelaha qaar ee gobolka hiiraan dega aysan ku qanacsaneyn oo xuquuqdoodii la baalmariyey sidoo kale odayaasha ayaa madaxweynaha waxay hordhigeen in wasaaradda arrimaha gudaha ay shirkaasi ka noqon ka noqoto dhexdhexaad oo talada iyo hoggaanka shirka lagu wareejiyo odayaasha dhaqanka ee labadaasi gobol madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sheegay in aragtidooda uu dhageystay islamarkaana uu sameyn doono waxyaaba ay ku qancaan qodobada qaar oo ay soo jeediyeenna in dowladda federaalk ee soomaaliya iyo odayaasha gobolka hiiraanba ay si wada jira u dhaqan gelinayaan weli waxaa soconaya kulamada gaargaarka oo lagu wado in ilaa maanta ay kasii socdaan magaalada beledweyne kadibna laga soo saaro warmurtiyeed ku saabsan kulanka madaxweynaha iyo odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale in odayaashaasi dhaqanka ay ogolaadaan inay tagaan magaalada jowhar halka oo la doonaya in dib loogu bilaabo shirka maamul sameynta hiiraan iyo shabeellaha dhexe sidoo kale madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in marka kulamada uu soo dhammaaday uu warbaahinta la hadli doono islamarkaana uu rajeynayo sidaa wafdiga madaxweynaha ay noo xaqiijiyeen in shirarkaasi iyo kulamadaas gaargaarka uu la leeyahay ay guul ku soo dhammaadaan waxaa maalmo ka hor magaalada beledweyne ka soo laabtay dhanka kale wafdi uu hogaaminayay ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid oo iyagu aan la shaacin natiijada rasmiga ah oo ay kala kulmeen odayaashaasi dhaqanka ee gobolka hiiraan iyo inay ogolaadeen inay tagaan magaalada jowhar inkastoo odayaasha qaar iyo beelaha qaaruurkaasi ay beeniyeen oo ay sheegeen in weli waxyaabaha ay tabanayaan ay jiraan islamarkaana ay doonayaan in laga qanciyo